aad baa umahadsan tahay ridwan booqashadan waxa weeyaan booqasho markii hore lasii qorsheeyey oo ku saabsan booqashada inta badan madaxda ama madaxweyneyaasha dalalka yurubta ay sameeyaan ay ku booqdaan dalka ukraine marka booqashadani waxa ay daba socotay codsi ka yimid dalka ukraine oo ku saabsanaa inay dalka denmark ka caawiso in ukraine dhinaca taageerada military iyo weliba tan caafimaad waa gartay laakiin marka laga hadlayo mowqifka denmark ee dagaalka ruushka hadda ma cad yahay inta badan waxaa lagu yaqaanay dalkaas inuu gacan ka geysanaya arrimaha bani'aadantinimada intii dagaaladu ay socdeen marka ma waxaa hadda uu kusoo biirayaa xulfada reer galbeedka ee doonaysa inay hubka ku caawiyaan ukraine haa denmark waxa ay ka mid ahayd tan iyo maalinta dagaalku bilaabmay dalalkii sida tooska ah ula saftay dhan walba dhinaca ukraine haddii ay tahay taakulayntii dadka qaxoontiga ahaa in laga soo qaado xuduudaha iyo imakana dhinaca militariga marka arrintan ku saabsan iyo weliba cunaqabatayntii lagu soo rogay dalka ukraine oo shirkado badan oo denmark ah iyaguna ahayn kuwii cunaqabataynta ka qayb qaatay ee kasoo baxay dalkaasi marka arrintan waxay daba socotay dhinaca taakulada militariga denmark ba waxay codsatay ama ay ka dalbatay dalka faransiiska kubac casri ah oo ah kan ugu casrisan roketyadan in meesha fog wax ka ka dila marka hubkaas oo ah kan dunida hadda ugu casrisan oo lacag fara badan oo ilaa saddex boqol oo milyan oo koroon ah ay ku dalbatay denmark ayaa intii aanaba soo gaadhin dalka waxaa la soo xidhiidhay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda safiirka dalka ukraine u fadhiya copenhagen oo ka codsaday in hubkaas denmark u soo socdo loo leexiyo dhanka ukraine waa gartay marka waa hub nooce ah hubkaasi ma hub casri ah oo gantaal ahaa waxa weeyaan gantaalaha la odhan karo kuwa hadda dunida ugu casrisan qiime aad u badanna denmark ay kusoo iibsatay oo marka ay ku hamiyeysay si markaasi ay u noqoto dalalka hubka ugu casrisan ee naato haysta iyadoo markaa denmark hubkaa lacag fara badan ka bixisay oo aad u sugaysa oo ma garanaysa ayaa safiirka ukraine isagu meelu ka soo ogaaday mooyaane uu soo ogaaday kadibna wuxuu hubkaa maanta annakaa u baahi qabna ee hana loogu deeqo marka waa hub aad u casri ah lacag aad u tiro badan oo ah saddex boqol oo milyan oo koron baana denmark ka bixisay oo u dhigma ilaa iyo saddex iyo afartan milyan oo dollar meelahaas waa gartay denmark waxa ay si weyn u soo dhoweynaysay qaxootigii ukraine marka xaaladda qaxootiga dadka reer ukraine ee ku sugan dalka denmark waa sidee hadda hadda maalinba maalinta kasii dambeysa way sii wanaagsananaysaa dadkoodii yimid dalka waa lasii qabsanayaan guryaa la siiyey shaqooyin baa loogu tabarucay kuwii iskuul raha iskuul baa la geeyey carruurtoodii xanaanooyinkaa la geeyey lacag baa loo qoray oo la siiyey marka waxa u mucjisaa iyagoo aad u tiro badan oo dad aad u tiro badan dalka yimid hadda laga garan maayo waayo dadkiiba u eg yihiin laakiinse qaxoonti aad u tiro badan baa yimid oo dalka magaalo walba yimid oo odhan karo kuwii ugu badnaa adigu malaha muddadii labaatankii sano ugu dambeysay qaxoontiga yimaada marka si wanaagsan oo walaaltinimo ah oo inay dalkooda yimaadeen oo kale baa loo soo dhaweeyey runtii